بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa casharkii labaatan iyo labaad casharkii labayo labaatanaad weeye min kitaabi mukhtasari sagiir faslun fi shuruudi اlbeyci waاnnikaax kitaab اlbeyc weeyaan horta waxaa laga hadlayaa marka beeca iyo nikaaxa shuruuddiis nikaaxaas hadda shiiku kamaba hadlinba laakiin wakaana almusanifa raximahu llahu tacaala waxaaba moodaa musanifku allaha u raxmee qad tuwufiya in la oofsaday qabla an yasila ilaa baabi nikaax baabu nikaax isagoo aan gaarin beeci markuu taabtay inuu naftu ka dhacdo u dhintay ilaa qof kastaaba culimmada isagoo isle kitaab hebel sharax oo kitaab hebel dhammee oo kitaab hebel sauga buu waqti buu leeyahay baa mar waqtigii kasoo hormaraya marka lidaalika lam yadkur fii mukhtasarih sidaa darteed buu mukhtasarkiisaan ugu sheegin ilaa wax yaroo mucaamalaadka ka mida oo beeca ayaa lagu tilmaamay marka beec musanifku marku ka soo hadlay cibaadaadkii oo haddee ayba muhiimka maqsuudka ahaa maqsuudka cibaadaadku waxa weeyaan waxa la yidhaahdo ataxsiilu اlukhrawi arrimo aakhiro la xiriira inuu qofku xasilsado waa salaadii waa soonkii waa zakadii waa xajkii ya waa towxiidkii caqiidadii arrimahaas aakhiro arrimo aakhiro weeye cibaadaadku taa markuu inuu ka soo hadlaybu hadda wuxuu la xiriirinayaa mucaamalaad sidaad bini aadamku u dhaqmi lahaa mucaamalaadka iyo tacaamulka wax kala gadashada iyo wixii la mida iyada mucaamalaadkan ujeedkeedu waa taxsiilu dunawi arrimo dunawiya inuu la xasilsado wey waxbaa iska gadaysaa waxbaad soo gadanaysaa waxbaad qof caariyeynaysaa waxbaa amaahanaysaa waxbaa kiraysanaysaa arrimo dunawi a wey dunawi oo la raba inay sharciga waafaqaan iyana waaya kuwan dunawiga uu samaynayo lafteeda iyo hawshaan uu hayo wuxuu rabaa sabab inay ugu noqdaan aakhiro arrimo aakhiro beecu waa waxyaalaha ilaahay baneeyado waana lagu ijmaacay ijmaaca ka horna asal waxaa u ah aayadda ah wa axalla allaahu lbayca ilaahay beeci waa xalaaleeyey waxarama aribaa ribadana ilahay waa xarimo balaayadaa ribada adduunka hadda ku faaftay tuulo kasta iyo magaalo kasta iyo dowlad kasta iyo shirkad kasta ilaa cidda ilaahay ka ilaaliya mooyaane in badan oo ka mid a ku faaftay oo riba wixii ah oo dhan waa la xarimo ribada waa sidaa marka iyaduna haddaba waman araada qofkii doonaya waman araada qofkii doona albeyca beec iyo garid iyo wa nikaaxa nikaax iyo wakayra daalika waxaa waxaan ahayn qofkii doonaya fa calayhi waxaa dushiisa waajib ku ah an yatacalama inuu barto kayfiyatahu qaabkiisa iyo wa shuruudahu shuruudiisa shaygan marka adigu damacda inaad hawshaan samaysaa cilmigeeda lagaa rabaa hadaadan rabin beec ba inaadan weligaa gelin ama qofkaan nikaaxusan gelin cilmigaas ajir ahaan iyo khayr ahaan inuu u barto maaha isaga hadda waajib gaar u saaran ma jiro laakiin shaygan ma rabtaa inaad beec iyo ganacsi iyo shaqo qabatid waa inaad cilmigeeda ka hor barato nikaaxan sidoo kale wuxuu ku asiixaya nidaamkiisi ka hor qofku waa inuu yaqaan qofkii beec raadinaya waaye ama nikaax ama wax kaloo mucaamalaad kale ah inuu kayfiyada iyo shuruudda bartaa laga maarmaana sousan xaaraan ugu dhicin sidaa darteed buu wuxuu yidhi amiiru lmu'miniin cumar ibn اkhadaab sayid cumar wuxuu yidhi laa yabic fii suuqina suuqanaga yuusan wax ka beecinin ka ganacsan ilaa man tafaqaha fi diini qof diinta fahmay mooyaane qofkaasaan u ogolnahay suuqa yaga akhrajahu tirmidiy marka arrintaasi wataa beecu marka mar waa waajib oo waa goorma qof dhi- cunno iyo r- dacaam loo dhibaato geliyee qofka muqdirkaa ee dhibaataysan in cunnada cuni lahaa laga gado haddaan si kale loo siinayn kan gadayana waxaan ay ka baxaan hadday mar waxaan raashinkaani ka baxo faadil ka tah kanna nafta uga dhacayso inuu ka gadaa haddousan si kale u siinayn waa waajib biyaha kaa gadmay isagoo oon nafta uga dhacayso oo u dhimanaya lama ogola hadduusan siinaynu ku tabarucayn marna waa iska sunne beecu waa maxay shay manfaco leh baa qofkii beecinayaa oo maca niyati saalixa niyad wanaagsan niyo wanaagsan waxaasoo bucsharay alaabi waxbuu kala rogaya wuxuu is leeyahay ummadda u faa'iide adna faa'iido ka hel marna waa karaahiyo ka tijaarati fii akfaani lmowtaa dadka dhintay kafantoodoo laga ganacsado oo kale weeye karaahiyadu liannahu sayatamanna qofka waxaa laga yaabaa inuu jeclaysto almowta lilkaiiri min annaas in badanoo dadkaa inay dhintaan si alaabtaani uga baxdo oo looga gato marka si intii barnaamijka qalbigiisa soo geli lahaa arrimihiisaa kale ha ka ganacsado haddee waan loo baahan yaho in la helo maradan iyo nidaamka waa laga maarmaan waaye laakiin ganacsi taa keliya ku qotoma oo uu fiirsanayo qofkii dhinta dee qofkaa xirfaddaas dadka ugu imaanayo inuu jeclaystaa laga yaabaa dadku inay baabaan qofka hadduu jeclaystaan arrin habboon maaha midna waa beec iska bannaan cunno iyo raashin iyo waxbuu iska soo gatay niyadii fiicnaydna lama xiriirin waa iska mubaax de- cunno iska soo gatay ba- dharbu iska soo gatay aad di- cibaadada ugu xoogeysatid iyo aad uma niyeysan arrin mubaaxu iska sameeyey midna waa xaaraan marmarna asaxaysa xaaraana saxdaha maxay ta aadaanka labaad ee jumcada hadduu dhaco beeca ah weeyaan aadaanka hore waa karaahiyo aadaanka labaad beecaasi waa xaaraan wey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascow ilaa dikri اllaahi wadaru lbeyca war beeca ka tagaa layidhi beeca ka tagaa si toos laynoo ku sheegay waxaa kaloo xaaraan ah beec xaaraan ah hub ama seef inaa ka gado liqaadic dariiqi qof wada waddada goynaya qofkan waa la yaqaan inuu waddo gooyou rabaa marka in wuxuu waddada ku goyn lahaa hubkii laga gado lama rabo laba qoloo muslimiina isku fitnaysan in hubkii laga gado maaha waaye inuu dad ku laayou rabaa in laga gado lama ogola de waxaa laga yaaba inay markaa dadku dhahaan halkaas hawsh ka jidhaaye hala geeyo balaayada iyo hubka iyo balaayada wax lagu rido addoon muslima in laga gada gaal ama murtad iyana waa xaaraan lama ogolo hadduusan ku dul xoroobeyn ayib markuu ku dul xoroobayo wiilkiisi baa laga gada labadiis dhashay aabbihii iyo wiilkiisi baa gaal aabbihiisi oo gaala wiilkiisii laga gada oo muslim ah dee aabbihiis ma addoonsanayo oo ku dul xoroobaya ama sidaa cagsiga waxaa kaloo xaaraana beec xaaraana kitaabka musxafka ah yaxrumu bayculmusxafi kitaabka musxafka ah in laga gado lilkaafiri gaal walaa yasixu mana asaxayo gaal lagama gadi karo kitaab qur-aan ah kalaamullaahi hadda haddee waa meeshay doonaan bay ka qaadanayaan kuwa ugu xooga badan yaama dhoweyto waa iyagi lahaa waa akhrina qur-aanko waxaas iyo waxaas kumaana arag waa iyagii lahaa
ayib xaaraantaas xaaraanta asaxaysa iyo mid aan asaxayn macnaha way asaxaysaa waa maxay shuruuddii kale a la helay wey markaysa asaxaynin waa haddii shuruudda shardi ka mida la waayo biyaho weesada ugu baahnaa hadbow gada waktigiina waa soo gala ma asaxayso waaya arrimahan marka waa fardu kifaaya dadka qeyb ka mid a inay bartaan waa laga maarmaan si inta kale dembigu uga dhaco marmar baa fardu cayn arrintu noqonaysaa waa goorma waa markuu qofku damco arrinta inuu isagu la yimaado beeciibuu rabaa inuu la yimaado nikaaxiibuu rabaa inuu sameeyo waa laga maarmaan markaas intaa markuu inoo faa'iideeyey beeci maxaa la rabaa marka beeci shuruuddiisi waa tan wa shuruudu lbayci beeca shuruudiisu aliijaabu iijaab weeyaan oo min albaayici ka ahaaday iijaabku ka bictu iyo wixii la mida wey iijaab oo min albaayici ka ahaaday qofka ba- wax gadaya gadid xaggiisa ka timid wey iyo walqabuulu aqbalid oo min almushtari ka ahaatay midka wax gadanaya waa kaa gaday weeye iijaabku kan gadanayana mushtar baa la dhahaayo waa kaa gatay saa weeyaan fiiriyo lafdi gaara ma aha lafdi kasta oo tusinaya tamallug kaa baa ku filan kitaabkaan iga gad buu yidhi hal ishtarayta mini hada alkitaab haddii kan hadalka la hormaro kitaabka ma iga gadda kii wax gadan lahaa baa yidhi say waa kaa gada ama kii kitaabka isaab yidhi hal ishtarayta min hada kitaabka maiga gad wuu yidhi waa waa kaa gad qabiltu aw nacam ku filan marka iijaabku waa maxay baacii baa markii hore wuxuu yidhi kii shayga haysay bictukal kitaaba kitaabkan baan bikadaa intaa kaa siiyey kaaga gada waa iijaab wakaa laakiin ninkii wax gadanaya hadduu hadalka bilaabo oo yidhaahdo bicni iga gad war waxaan iga gad adigii shayga rabay baa yidhi baacina wuxuu yidhi waa jawaabe waa aqbalay buu yidhi istiijaab baa taa la dhahaa calaa kulli xaal siiqada marka hadda wax la kala gadanayo in siiqo lala yimaado ma lagama maarmaan baa mise ma aha iijaabkan iyo qabuulkan wa waxaan la kala gadanayo yaaba hadda sameeyaba saddex qowl baa ku jira qowlka koowaad waa lagama maarmaan waa shardi waana muctamadka madhabka imaamu shaafici waa sidaas oo xadiidka ibnu maaja baa dhahaya inama albeycu can taraadi wax kala gadashadu waa si kala raali noqosho raali noqoshaduna waa arrin qofka ku qarsoonoo lama ogaan karo hadduusan hadlin waa gatay iyo waa ku gatay iyo waa kaa siistay haddaan la helin qowl labaad baa dhahaya waa shardi laakiin waxyaalaha muxaqaraadka ee yaryarka marka la kala gadanayo looma baahna qabuulka iijaabka ibnu surayj iyo ruyaani baa doortay maxay leeyihin wax yaroo basiida qof ka gadanaysaa koob shaaha ii keen haye ma iga gadatay intaa ma iga siisa waa kaa siisa howlahaas uma baahnay leeyihin xabad xanjaa keen midna naca keen xoogaa buskuda keen waxaa yaryarka ah ma iga gaday iyo waa kaa gaday iyo ma iga siistay uma baahna bay labadaa shiikh iyo rag raacay leeyihin waaye qowlka saddexaad wuxuu leeyahy gebi ahaanba shardiba ma ahba beecuna waa asaxayaa wax kastoo beec loo yaqaan waa iska asaxayaa waa mucaadaad waa maxay labada qof ma is waafaqeen intee marayaa intaas keen hoo wax hadda socdo wey lacagtii iyo shaygii la kala gadanayay mar haddii laysla arkay laysla waafaqay bes qofnana hadal ma dhihin waa gatay iyo waa kaa gad sidaas imaamu nawowi baaba doortay
raximah اllahu tacaala imaamu mutawali baa doortay imaamu bagawi baa doortay culimo kalaa doorteen waana sida hadda dadku dee iska shaacbaxdoo badan taasi wataa siiqadii intaas buu buu kaaga sheeg
maxaa laga maarmaana taas buu kuu sheegay ka bictu wamallagtu ma idiin qoray malagtu waay iyo walqabuulu oo min almushtari waa siiqooyinkii bay ka mid tahy wuxuu yidhi ka bictu wamallagtu inaad dhahdi wey markaa aashadid waa milkisiiyey wey shaygaanan ku milkisiy qabuulkuna min almushtari inuu ka yimaado wey waaya wa an yakuuna alcaaqidaani labada wax caaqidaanka wax caqdinaya labada wax kala gadanaya waa inay yihiin baaliqayni laba qaangaara koow waa labadaa qof waa inay baaliqaan yihiin labadaas baaliqaan ha ahaadeene haddaysan qaangaar ahayn ilmo yara iyo qof waalan iyo baaliqaan waa inay yihiin maxuu idiin qora an yakuuna wuxuu yidhi an yakuuna alcaaqidaani baaliqayni laba qaangaara waa inay yihiin caaqilayni waa inay yihiin laba caqli leh rashiidayni waa inay yihiin laba hanuunsan diintooda iyo adduunyadoodaba wanaajinaya mukhtaarayni waa inay yihiin laba doortay inay waxaan sameeyaan aan la khasbin shuruudaasaa la rabaaba dheh ilaa an takuuna tijaara tijaaratan can taraadin minkum qof la khasbay beeciisu ma asaxayo xaq daro lagu khasbay laakiin haddii xaq lagu khasbayo waa asaxayaa beec beec maalkiisa inuu gadaal lagu yeeshay deyn baa loo haystaa gad baa la yidhi waa diiday waa lagu khasbay taa waa la ogolyahy ayib
shuruudaas baa marka laga rabaa waxaa ugu daran rashiideyn soo lama dhihin lama hanuunsan rashiidku waa almuslixu liumuuri diinihi wa dunyaahu arrimaha diintiisa iyo arrimaha adduunyadiisa qof hagaajinaya wey xanafiyadaa waxay dhaheen waa qofka arrimihiisa adduunyada hagaajinaya qof baa isagoo wanaagsan oo daacadoo muslixa qaangaaray adduun iyo aakhiraba hagaajinaya diin iyo dunyaba hadhowbu xumaada markii hore waa ficnaan jira hadda ficnaanta horaa loo raacinaya beeciisu waa iska asaxaya haddaan la sharin
haddii laga joojiyo tasarufkoo dowladdu ka joojiso waxba ma samayn karo
marka ilmahan yar yar oo hadda dee waxbay iska gadayaan soo gad waxaa gee waxaa gad haddii qaangaarinimo la shardiyey dee shardigaasaa maqan siyaalo kale wax loogu diraa caruurta
wa an yakuuna waa inuu yahay almabiicu mabiicyaa la dhahaa shayga la kala gadayo wey waa inuu yahay shaygaasi daahiran mid daahira aw mutanajisan mid najaasoobay oo yumkinu duhruhu duhrigiisu suurtagal yahay bilkasli dhaqid shay najaasoobo laakiin la daahirin karo waa inuu yahay ama waa inuuba daahir yahay labadaa waa in mid la helo hawsha intaasaa laga maarmaana waa daahir ama waa la daahirin karaayoo waxbaa gaaray waase la daahirin karaa marka meeshao dhan waxaa iskugu yimid fiiri caaqidaan labada wax kala gadanaya wey mar baa saddex lagu soo koobaa shuruud oo arrintoo dhanba caaqidaan labada wax kala gadanaya kow baa dhahaysa thaman iyo muthaman waa waxa lacagtoo kale ka dhigaa wax ku gadanaysid iyo kan lagu gadanayo iyo siiqada oo qabuul iyo ijaab ah waa intaa keliyaba
saasaa la iskugu keenaa waxaa la dhahayaa si kooban baa loo sheega waxa la yidhaha caaqidaan iyo macquudu calayhi kan dushiisa la guntayo waa maxay waa haman iyo muhaman caaqidaankuna baac iyo mushtar bay noqonayaan siiqaduna iijaab iyo qabuul mid kasta isagaa laba usii qaybsamaya waa intaas
maalan shayga haddii la daahirin karo waa sax laakiin haddaan la daahirin karin lama kala gadan karo neef baktiyey haragiis maalan balfiiri lama beecin karayo falaa yasixu baycu najisil cayni ka jildil meyt iyo walkelbi walkhinsiir ay iyo doofaar weligood si kastoo loo dhaqo ma daahiroobayaan kun saabuunood iyo kun ciidood haddii ayga dushiisa la marsho waa un aygii iyo doofaarkii isma bedelayaan weligii ma nadiif ma noqonayo waaye taasi wataa laakiin guri daaroo hadda laga dhisay ama guri laga dhistay shay najaasaa lagu dhisay sida dhiriq iyo saalo iyo waxbaa lagu dhis oo dhooba looga dhiga waa layska kala gadan karaa muntafacan wa an yakuuna muntafacan wayushtaradu an yakuuna almabiicu shayga mabiicda ah wax kastoo la kala gadanayo shuruuddaan u fiiriyey kow daahir waa inuu yahy muntafacan bihi waa inuu yahy wa muntafacan mid lagu intifaacayo waa inuu yahy bihi isaga manfaco waa inuu leeyahy manfaco muuqata ama mid sharciya walaal waa dambaba manfacadu ha soo baxayso maalan hadda wiil yaroo addoon yaraa la gata hadda manfaco male laakiin dibba waxoo ka yeelan doonaayo ka shaqayn doonaayo waa kori doonaayo wixii aan manfaco lahayn lama kala gadan karo ka baycil xasharaati sakiirata xasharaadka yaryarkaayoo meelaha marmaraya dhurcasooyinka haddii la kala gato quraanyada la kala gadanaya la yihahdo iyo kuwa yaandhow talaalaha jiricay urursanayaan iyo waxaas iyo maangooyaha iyo waxaas maxaa loo kala gadanayaa manfaco ma leh biduuni manfacati waxaa la mid ah bayci aalati lahwi aalatulahwiga waxaan dadka mashquuliyo oo balaayada ah oo qalabka lahwiga ay cayaaruhu ku dhex jiraan ah iyana waa la mid muntafac maaha intifaac male adiga intifaacan ha fiirin lacagtu kaa soo gelayso halkaa inta ka daaratid balaayada a ka qaadanayso xoogaagaada ku gadanaysid shaahaada iyo wixiisa uu ku gadanayo intifaac sharci waxaa suma yaqaan kan haystaa u yaqaana usaa u qaba waaye waa manfaca waxa weeyaan laa manfacata sharciya sharciga manfaco uma yaqaan waxa manfaco sharciya ma leh faa-iida male wey
ayib la fiirin maya beesada yar ee soo gelaysa
intaas wuxuu waa inuu nafc leeyahay mid ama xisiyo muuqata oo sharcigu ogol yahay ama sharciye ah aalat lahwi waa maxay weliba lahwiga almuxarama wey lahwiga iyo cayaaraha iyo mashquulka la xarimay lama kala gadan karo
wa kutub lkufri gaalnimada kutubteeda bayballe iyo balaayo hadduu soo gato iyo watanjiimi xidigeyska xidigeyn mayaa la yidhaha xidigis xilmi xidigeynta wax maaragtay gaalnimo keenaya hadday meesha ku yaalaan lama ma naf nafac ma leh shardi baa la waay ama madaxda qaarkood baa waxay sameeyaan yidhi bahallada iyo subaaca qaarkoodba waxay leeyihiin waa kaysanaynaa halkaan beer intaasoo bahal ku jiraan mid kaleo intaanu bahal ku xiree waxaan bahalay soo urursanayaan lilheybati wasayaasa siyaasad iyo waxay uga jeedaan heybays inta wax u xereysan qofkaas in maaragtay lala yaabo marka manfaco maqsuudaa male waxaas
shardigaasna wakaas ayib halkaa wuxuu masalo inta ka qabtay manhalku wuxuu leeyahay shay cayntiisu najaaso tahay qaabka lagu kala qaadan karo waxa weeye ama najaasoobay aan la dahiri karin inuu qofkaani yidhaahdo shaygan anugu aan gacan kuhayntiisa lahaa gacan kuhayntaydi siiyo adigaan kugu wareeji kana aqbalo intaasaan gacan kuhayntiisa adaan kugu soo wareejiyay intaa isi waa gadidna inuusan ku sheegin
xirfadan iyo shaqadan aan joogay iyo waxaan kursigan fi nusuuli cani lwadaa'if qof baa wadiifo meel ka haya shaqo haya marka mid kale macalinimada ku wareejinaya wuxuu leeyahay hawshaanaan kuu wareejiyey wadiifadan iyo shaqadaana adiga kuu wareeji miyuu ka gadanayaa a gadid waa inuusan dhihin waxaa la yidhaahdaa hawshaanaan gacanta ku hayay adaa hawshii kugu wareejiyey laakiin anigana waxaasaan kaa rabaa waay qaabkaasoo kalea lagu- wax lagu kala qaadanaya waxaa kaloo shardiga waxa la kala gadanayo dabeec waa be- waa baa muhiima ma ogtahay maqduuran inuu yahay calaa tasliimihi waa inuu yahay mid la awoodo dhiibiddiis shaygan waa cid baa ka gadda waa inaad dhiibi kadhid weliba dhii- adigu dhiibi kadhid shardi maahe waa in la qaadan karo qofkaa ka gatay xataa haddaad adigu u dhiibi karin waa inuu isagu qaadan karo oo la wareegi karo neef dhumay baa ka gaday qof hashii dhuntay ama n- wax lagaa dhacay baa ka gaday laakiin isagu waa soo ceshan karaa qoladaas buu ka ag joogaa ama ka awood badan yahay marka mar hadduu isagu soo qaadan kara waa ka gada ka dhah laakiin hadduusa isna soo qaadan karin adna dhiibi karin maya ayib masaladaas intaas baa iyana ku taalla laakiin neef dhumay iyo neef wax la dhacay iyo qof aan soo qaadan karin lagama gadi karo leanna lama dhiibi karo shayga hadda wa an yakuuna shaygu waa inuu yahay mamluukan mid loo leeyahay lilcaaqidi ninka caaqidka baayica kan gadaya waa inuu shayga leeyahay shaygan cidda kaa gadaysaa waa inay leedahay ow amase hadduusan isagu lahayn lahu waxa u ahaaday kan caaqidka calayhi shayga dushiisa wilaayatun wilaayo oo wakaalatun wakaalo ama wilaayo ku leeyahay ama waa loo wakiisha wakaalo markaasuu kaa gadayaa anaa ka wakiilu ku leeyahay maxaa baxay cid kaa gaday waxuusan lahayn beyculfuduuli baa la yihahda bannaan joog halkaanu ku ordo hal baadiyu iska soo cayrsanayaa suuqou keenayaa waa ka gadanayaa dee miyuu leeyahay miyaa loo wakiisha miyuu wilaayo ku leeyahay maya ma ansaxayso waaye lama ogola ayib wa an yakuuna waa inu shan shardi baa wax kastoo la kala gadanayo mu- lagama maarmaana shardiga u dambeeya waa kan wa an yakuuna shaygu waa inuu yahay macluuman mid loo yaqaan lilcaaqidayni labada wax- wax isla caqdinaya oo ee wax kala gadanaya caynuhu cayntiisa waa in loo yaqaan waa shayga laftiisa cayntiisa iyo wa qadruhu qadarkiisa iyo wa sifatuhu tilmaantiisa cayntu waa maxa hadduu shaygu cayn yahay mucayan waa kan shaygaan cayntiisa waa in laisla yaqaan haddii kaloo qadar uu yahayna qadarkiisa waa in laisla yaqaan intaas oo raashina qadarka intaas ah haddii kalena tilmaan baaba lagu sii daraya qadarkii iyo tilmaantii wada socdo oo nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam can bayci ilxasaati wa can bayci ilqarar beeca quruuraxa iyo beeca kedada dhagaxaanaan tuuraa carwadaan intii dhagaxaasi shaygu ku dhaco baan kaa gatay ama kaa gada ama beycu lqarar kedada beeceeda iyana lama ogol wuxuu waa in laisla yaqaan muxuu ku dhici doonaa dharka uu qaato noociisa mise dharousan ba qaadan ilmo yara dharkiis qof weyn lama oga lama garanayo
beecaasi marka isaguna waa sidaas ayib waxaa soo haray culimada saddex madhab baa waxay leeyihiin beycan maaragtay fuduuliga ah inuu iska asaxayo
maaligii hadduu baneeyo qofkii wixiisii laga isoo aan idnina ogolaan laga la gatay mid aan shaqo ku lahayn baa gatay hadhow hadduu kii neefka lahaa ogolaado ama shayga lahaa saddexda imaam waxay leeyihin waa asaxayaan imaam shaafici maahe saddexda kale ninkii lahaa baa ogolaaday wey madhabka qadiimka imaam shaaficina waa saa laakiin jadiidku wuxuu leeyahay maya xataa ninkii la haduu yihahdo ana waa ogolaaday gadidii lagaa gaday asixi maayuu leeyahy wuu sii wadayoo wuxuu yidhi falaa yasixu asixi maayo beycu axadi thawbeyni labada maro midood beeceed wixii mucayanba maahe soo inuu lama rabin caynuhu la yaqaan labadaa maro midood baan kaa gada ama kaa gatay mada awil cabdayni laba addoon midkood hadday doonaan isku qiima ha ahaadee waa isku qiimeen labadaa midun baan kaa gatay lama rabo walal baycu beecna asixi maayo bimili haadaa kan muggiis dacaaman ee raashina bimili haadaa kaas shaygan muggi oo raashina dacaam ah maxaa shaygaana kaa gaday maxaan kaa gaday bimili haadaa kan muggiis oo dacaaman raashina baan kaa gaday iyana ma asaxayso waxyaalaha la diiday ka mid oo maxaa tanna la waayey waxaan la garanay qadarku intuu yahay soo in caynta la yaqaan ma ahayn labadii mara midood iyo laba addoon midood lama ogola taa cayntii bay la socotaa qadarkiina ow qadruhuso in la yaqaana ma ahayn bimili haadaa kan muggi dacaaman lama garanayo qadarku qaadaan la garanay waxaan muggiisoo baan kaaga gaday kaa muggi lama garanayo ow amase beec ma ansaxayo bizinati haadihi lxasaati xabaddan quruuraxa dhagaxan wasankeeda oo dahaban dahaba dhagaxan intii u dhigantoo dahaba markuu leeyahay dee dhagaxan intee u dhigmi doontoo dahaba ma garanayno lama yaqaan waxaan kaaga gaday bizinati haadihi lxasaati xabaddan quruuraxa wasankeeda oo dahabana ilaa dahabku waxaan kiilo la saara maha qalab yaraa saa loogu miisaama intaasoo garaam intaasoo shay dhagaxan yar intuu noqonayo marka intuu soo saarayo garaam lama garanayo ama dahab
walaa baycu maa shay bicisna asixi mayo lam yarahu qofka uusan arag maba aragba weligi shay uusan arag
beeciisi ma ansaxayo yaan arag kan gadaya ma arag waxaad leedahay oo adigu aadan weli arag waa iska dhici kara inay jiraan adaana leh dee maba aadan arage ama kaa ka gadaysaan arag ama labadiina midna ma arag gadidda lama ogola walaa shiraahu soo gadashaduna ma ansaxayso lamana gadi kara lamana soo gadan karooy welidaaba qofka indhahala dee waxna ma gadi karo waxna ma soo gadan karo waa waxa weeyaan shayga mucayanka macnaha wuxuu wakaalanaya cid buu wakaalanaya cid buu wakaalanaya
halkan maxaa ku jira shayga aan weli la arag baa la yidhi ka waran hadduu awal arkay awal hadday labada shay isla yaqaaneen gurigeyga ku yaalay madiinatu fulaan magaalo hebel adna waa taqaana adna waa aqaana magaalo waa la degi jiray yaa guriga noocaas ahaa buu yidhi waa la isla yaqaan waa asaxayaa haddaan shayga la kala gadayo isbedbedelayn xagga caadada muddadii laga maqnaa
shayga haddee hadduu yahay shay isbedbedelaya maya laakiin shayga inta badan aan isbedbedelayn dhulkii iyo gurigii iyo qaabku ahaa waa caadi waa la kala gadi karaa laakiin muddaa laga maqnaa shaygiin waa isbedeli karaa taa waa ka duwanta
hadduu isbedbedelayo waa la kala gadi karaa laakiin khiyaar baa jiraya hadduu sheegu sidii lagu tilmaamay noqon waayo khiyaar baa qofku leeyahy
labadii qof sheega midna waa arkay midna ma arag lama kala gadayo markaas selm wax la yihahdaa baa selm w baa jira beec markay tahay
waaye beecu saddex buu kusoo koomaya cayn wax loo jeedo halka taagan oo la kala gadanayo fajaa-izun bishuruudi lmadkuura shuruuddii shantahaydoo lasoo sheegay haddii la helo shaygan kitaabka waa loo jeedaa waa la kala gadanayaa warqadihiisaa la rogayaa wax tiran iyo wax eber inay ku jiraan dhag beec waasax guriga dhinacyadaa lagala laabanayaa neefka waa la arkayaa waa wax loo wada jeego qofkii gadanayay iyo kii gadayay
marna shay la tilmaamay shay joogaba maahe shay daato shay la sifeeyoo dimo lagu sifeeyey dimo ahaaday baa la kala gadaya waa salamki waa bannaanta si lagu tilmaamo haddii la helo shan boqol oo dollar si waxaan kaa gaday qaalin geela baa igu leedahay oo aan ka- waan ka- baa- oo da-deedu sidaa tahay ama hoo shantan boqol oo qaalin geelo waxaad ii keentaa da-deedu intaa jidha shan jira sidaas ah sidaas ah sidaas ah sidaas ah sifadii iyo tilmaamihii buu sheegaya tilmaamihii haddii hadhow lagu keeno waa sax waa salam waaye beecyada aada wax kula furdaaminaya weeye muhiimka midna waxa weeyaan shay maqan oo cid aragtay aysan jirin baa la kala gadanaya falaa yajuusu ma banaana taas ma banaano haddaan la gadi karin lamana gadan karo wey haddaan la gadi karin lamana gadan karo wey masaa-ishaas oo dhan buu marka hadlaya darsigeennuna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab